أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka caawa waa kowda bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxaan gelbinnay sannadkii kun afar boqol afartan iyo shan waxaan sagootinnay sannad taariikhi ah oo suntay sadaro dhalaalaya iyo sooyaal jihaadi ah waa sannad martigeliyey mid ka mid ah siraacyadii ugu adkaa ee dhex maray xaqa iyo baadilka waa sannad wilaayaadka islaamiga ah ay u babaacdhigeen saliibiyadda caalamiga ah iyo dabadhilifyadeeda murtadiinta waana sannadkii labaad oo dhegta dhiigga loogu daray gulufkii uu ku dhawaaqay murtad xasan sheekh maxamuud waa sannad qoobgariirka cadowga uu gaadhay halkii ugu sarreeyey gaaladii duulaanka ahaydna ay isaga insaxaabayaan dhulkii ay duulaanka ku qabsadeen waa sannad dadka muslimiinta ay sameeyeen dadaal aan kala joogsi lahayn iskuduubni aan horay loo arag iyo wada shaqayn fariid ah oo ay sameeyeen dhammaan makaatibta kala duwan ee mujaahidiinta waa sannad qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilaayaadka dalka ay u baratamayaan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen kaalintooda kaga aadan jihaadka iyo iska dhicinta cadowga haddaba sidee buu sannadkii hore ku bilowday maxay isla soo mareen mujaahidiinta iyo cadowgii duulaanka iclaamiyey maxaa juhuud ah oo ay bixiyeen mujaahidiinta sidee warbaahinta islaamiga u diiwaangelisay una soo bandhigtay dadaalladii la sameeyey waxaad kaga bogan doontaan caawa barnaamijkeenna faafreebka afartii bilood ee ugu horraysay ee sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaana sidoo kale si sariic ah u dulmari doonnaa axdaaftii ugu waaweyneed si aan muslimiinta ugu soo bandhigno waxaana caawa faafreebka igala qaybgeli doonaa bashiir muxyidiin abu ayman
sanadkii aynu soo maxsalaamaynay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri waxa uu ahaa sannad cadowga jilbaha dhulka loogu dhuftay maamulada wilaayaadka islaamiga dalkana ay si weyn isaga difaaceen duulaankii laba sana jirsada ee gurgurte isbahaysigii kufaarta afrikaanta oo bilaabay inay isaga insixaabaan deegaana iyo sanooyin gumaysi ay ku haysteen iyadoo sannadkan cusub ee kun iyo afar boqol lix iyo afartankii hijri uu bilaabanayo xilli kooxda riddada soomaaliya ay dareemayaan walaac qoobgiriir gibidhacleen iyo cabsi aad u ballaaran taasoo timid kadib qorsheynta bixitaanka kufaarta atmis ee soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaan gudageli doonnaa dhacdooyinkii waaweynaa ee bilowgii sannadkaasi dhacay lixdii muxaram kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa camliyad istiishaadiya la beegsaday saldhigga ciidamada riddada ee kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xerada ay camiliyaddu ka dhacday ayaa sidoo kale ah taliska guud waxaa loogu yeero ciidamada lugta ee kooxda riddada soomaaliya camiliyadda uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada istiishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada xilli ay ciidamada cadowga ku jireen safaf dhaadheer iyagoo loo carbiyeynayey sidii ay howlgallo ashaadla dirirnimaa uga soo fulin lahaayeen qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose howlgalkani waxaa ka dhashay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiray tirada dhimashada cadowga ka soo gaaray howlgalka ayaa ahaa dilka toddobaatan iyo saddex askari iyo dhaawaca boqol labaatan iyo afar kale isla maalinkaas lixdii muxaram kun afar boqol shan iyo afartankii hijri diyaaradaha maraykanka ayaa duqeymo ka geystay deegaanka bisiqacadde ee dhaca duleedka degmada burha kaba ee wilaayada baay shan ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqeynta maraykanka halka toban kalena ay ku dhaawacmeen diyaaradaha duqeynta geysta ayaa ah nooca helikobtarka loo yaqaan kuwaasoo ka soo duulay saldhigga ciidamada maraykanka ee belidoogle deegaankaan jooga bisicadaan joogay marka meelaha nagu soo weeraran waxaan galabsanan ma oga meelaha nagu duqeeya dhaawac ayaa meesha igu soo gaaran waxaan galabsanaa dad shacabaan isku ahayn marka dhibka saasaa nagu soo gaaray ilaahay aan ka mahadaya alxamdulilah ilaahay mahadis haddaana daawi iin socota ilaahay mahada iskagaba oo haywaanaad ah oo shan i lix ah oo irinshe meelika leeday sabablaan dhammaaday yaa yaa aragay goobjoogba ka haay ilaba ka aragay oo wali madaka goho wali ololada le inka dhigi eed argagaha shacab weynaga eed inka fogaadi ayaa ka aragay inay islaamka saas oo kalahan weerar iyo suubidii gaalada alxamdulilah ilaahay mahad iska leh toban qof dhaawaca waaye boolofalaa isbitaalkan ku jirnaa wallaahi no aniga horta alxamdulilah inta isoo gaartay ilaahay yaa isoo gaarsiiyey dhaawac firir iyo waxaas aa i galay dadka inta ku jira haddan qofka u roon ani waaye alxamdulilah inta kale way dhaawacooda waa culus yahay saddex iyo labaatankii muxaram sannadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri geesi ka tirsan guutada istiishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camliyad istiishaadi ah la beegsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda ridada oo ku taalla degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan saraakiisha la beegsaday ayaa ku lug lahaa dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan deegaanno ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya maxamed dhagacadde oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ee degmada jaralaqsi ayaa ka mid ahaa xubnihii murtadiinta ee ku dhintay camaliyaddii istiishaadiga ahayd ee ka dhacday jaralaqsi isla maalinkaas saddex iyo labaatankii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa dad shacabaha oo carruur u badan ku xasuuqay weerar ay ku soo qaadeen degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud diyaaradahan oo ahaa kuwa qumaatiga u kaca helikobtarka loo yaqaan ayaa madaafiic iyo rasaas aan loo meeldayn ku riday magaalada halkaasoo ay ku dileen canug yar oo saddex sanno jir ah halka ay ku dhaawaceen siddeed qofood kuwaasoo dhammaantood ahaa carruur iyo haween anigoo jooga degmada galhareeri maanta waxaana duqeeyey diyaaradaha maraykanka waxaa meesha aniga waxay gaareen wiil yaroo laba iyo toban sana jira ilaahay subxaana wa tacala hadda dhaawacoodi waa allah u yasiray waxa maanta anaga nagula haystana waa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa wax kale maanta nagula haysto waxaa weye maanta halkan waxaa ka dhisan walaayo ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo ciisi buna siiyey dadka maanta ay laayana waa dad iska masaakiina oo ciyaal iyo u badan iyo gabdho u badan mustaaxa xasan cumar waa ina duqeeyeen aniga hadda jilibaa kala go'an hayeyaa ku duqeeyey marka gaalo maraykan ah iyo murtadiin gurguurta iyo wixii oo watoo dhan al-shabaab ma ihi dad shacabaha iska nahay ka xaafadaydaa ku jiray gurigaygaan ku jiray igu duqeeyeen laba ayaa ku soo dhacday midkii labaada aniga hadda jilib iga haleelay ka waa sax umul ayaan ahaay cunug yariis ahaan watay oo bil iyo toban iyo shan habeen joogo shan iyo labaatankii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri dagaallo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka muqdisho si gaar ah agagaarka halka loo yaqaano beerta cali mahdi ee duleedka degmada dayniile mujaahidiinta ayaa kamin u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee deegaannadaasi ku dhaqan waxaana dagaalladaasi cadowga kaga baktiyey labiiyo toban murtad oo ay ku jireen laba sarkaal sagaal iyo labaatankii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri diyaaradaha siliibiyiinta maraykanka ayaa duqeemo wuxuushnimo ka geystay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe duqayntan ayaa beegsatay xaafadaha bandarjadiid iyo faanoole waxaana ku shahiiday afar ruux oo isugu jira dumar iyo carruur dhaawacuna waa afar ruux oo ay ku jiraan dumar iyo carruur saacaddu waa lixdii iyo lix daqiiqo oo habeennimo ama labaiyo tobankii lix daqiiqo habeennimo waxaan ku sugannahay goobihii ay caawa duqimaha ka geysteen saliibiyiinta ee magaalada jilib ee ay dadka shacabka ah een ku xasuuqeen een waxaa ii muuqanaya guryaha dadka rayidka ah ee ay saliibiyiintu burburiyeen een hadda waxaan soo dhex galay mid ka mid ah een qolalkii ay saliibiyiintu burburiyeen ee caawa ay duqaymaha arxandarrada ah ay ku beegsadeen waa guri dabcan een ay dad shacabah deganaayeen oo xilliga ay duqaymuhu dhacayeenna dabcan dad shacabah ayaa jiifay oo u badnaa carruur iyo dumar
murjaan xaaji abdulaahi ebdi baraka samatar aw maykninkadhi lama minin ebira inkanagadi ilmoogay hal gobir dhaawa inkanagati dadkii oo darayskey ahaayan lama aay dhimiti saddex ilmoodna dhimidan maxay gaalada idinku beegsanaysaa adinka gaalada wali noo beegsadoyte ilaa hadda ma shee karo wali gaala oo noo beegsadoyte unumaate ana ma ushi waa gartay guryo ciidan miyaa idin dhawaaday guri iidin manin dhowyo guri iidin manin dhowyo nankan heeday jira uriyaan way haddii sunaho hata ma kaa karo hata hadda kas waaysinya amuktaan goobena dhehe meeran kasayna male uriyaan way nahi wali oo namasiibada kadhiiti hegeegsabay kuley meeshan kuley hadda wax la sheegi kara ma ahan waxay naga ridi bahashan islaanta xawriirteeda aheed kaxaawo bakaare way dhimate iyo caashi maxamuudi iyo macal unug yar oo iyada oo xaawo bakaari oo iyada soo korsatay oo ninkeeda keenay ay ahaayeen isla sagaal iyo labaatankii muxaram sannadkii tegay ee kun afar boqol afartan iyo shan hijri dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalladaas ayaa cadowga looga dilay sagaal iyo toban murtad halka lagu dhaawacay toban kale ilaahay waa naga guulaysay dhimashadu hadda waxay maraysaa inta aan ka warqabno maantay oo sagaal iyo toban laga dilay labadii weerar ay ku jabeen oo ay saraakiili ku jirto iyo habeen hore oo shan laga dilay ilaahayna waa jabshay waxay ku carareen bannaankii ilaah waxaa la ceryaayey bannaankii baa ruurgod ka bareeyey marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna guushii uu noo ballan qaaday waa noo bilaabatay isla maalinkaas sagaal iyo labaatankii bishii muxaram sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri camriyad istishhaadi ah ayaa lala beegsaday ciidamo murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ah ee gelgaduud camliyadda ayaana beegsatay ciidamo murtadiin iyo gaadiid ay wateen oo xilligaasi ku sugnaa halka iska galan wilaayaadka gelgaduud iyo shabeellada dhexe kuwaasoo deegaannadaasi ka waday howlgallo ashaadala dirirnimo oo lagu dhibaataynayo dadka muslimiinta khasaaraha ka dhashay camaliyaddaasi waa dhimashada shan iyo toban murtadiin iyo burbur gaadiid shantii bishii safar ee kun afar boqol afartan iyo shantii hijri camaliyad istishhaadi ah ayaa lala beegsaday xarun ay ciidamada murtadiinta ah ee loo yaqaano boolis militari ku leeyihiin ka soo horjeedka halka loo yaqaano xero jarmalka ee jidka warshadaha magaalada muqdisho khasaaraha cadowga ku gaaray howlgalkaas ayaana ahaa dhimashada saddex iyo labaatan murtad toddobadii bishii safar sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri laba maalin kadib camliyaddii degmada dayniile ciidamada mujaahidiinta ayaa xilli saqdhexe ah weerar cagmarina ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarka ayaa ku bilowday camliyad istishhaadi ah oo lala beegsaday saldhigga kadibna waxaa xigay ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jiha ka weeraray cadowgii halkaasi ku sugnaa dagaal muddo kooban socday kadib waxaa libaaxyada tawxiidka u suurta gashay inay allaha fadligiis jebiyaan murtadiinta si buuxdana gacanta ugu dhigaan saldhigga degmada weerarkan ayaa lagu dilay sagaal iyo toban askari halka lagu dhaawacay toddoba-iyo toban kale mujaahidiinta ayaana sidoo kale gacanta ku soo dhigay maxaabiis ka tirsanaa cadowga hub iyo saanad ciidan sagaalkii bishii safar ee kun afar boqol afartan iyo shantii hijri halyey ka tirsanaa guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad istishhaadi ah la beegsaday kolonyo ciidamo saliibiyiin maraykan iyo murtadiin ah oo duulaan ku soo qaaday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud camaliyadda ayaa galaafatay nolosha konton iyo sagaal ka mid ah cadowga halka uu burbur xooggan gaaray gaadiidkii ay cadowga ku soo duulaan tageen tobankii bishii safar sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah kula jarmaaday saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanka cawsweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo gaarayay kun iyo shan boqol oo askari kuna qalabaysnaa gaadiid ciidan oo aad u fara badan duulaankan ayaa ku bilowday camriyad istishhaadi ah waxaana dagaal saacado qaatay kadib allah uu jebiyey cadowga mujaahidiinta ayaana si dhammaystiran gacanta ugu dhigay deegaanka iyo saldhigyadii uu cadowga ka samaystay khasaaraha ka soo gaaray cadowga duulaankii coosweyne ayaa ah dhimashada boqol toddobaatan iyo siddeed murtadiin ah iyo khaniimada gaadiid dagaal oo leh noocyo kala duwan hub iyo saanad ciidan waxaana sidoo kale weerarkaas lagu qabtay maxaabiis dagaal ciidamada mujaahidiintu waxay saacaddu markii ay ahayd hal saac oo subaxnimo weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ah ee deegaanka cawsweyne ee wilaayada galgaduud saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo gaaraya kun iyo shan boqol oo askari kuna qalabaysnaa gaadiid ciidan oo aad u fara badan kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka ashahaadala diriirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada galgaduud weerarka cagmarinta ah wuxuu ku bilowday camaliyaad istishhaadi ah kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa difaacyada ugu daatay saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligiis si buuxda gacanta ugu dhigeen saddexdii saldhig ee ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka caws weyne waxaa cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey inta aan hadda xaqiijinnay waa boqol toddobaatan iyo siddeed askari oo lagu dilay goobta iyo dhaawacyo intaas ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiintu qaala tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim sidoo kale mujaahidiintu waxay allah fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanaddii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka caws weyne oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman gawaarida loo yaqaano tignikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin guuldaradii coosweyne ka soo gaartay kooxda ridada ayaa noqotay nabar aan bogsiimo lahayn iyo taariikh ay weli ku qarwaan mas-uuliyiinta ridada allah fadligii weerarkan ayaa sabab u noqday inay fashilanto xamladii xasan gurgurta ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe maleeshiyaadkiisuna ay lug ku galaan muqdisho iyagoona faaruujiyay degmooyin iyo deegaanadii ay kaga sugnaayeen bariga galgaduud labiyo tobankii bishii safar sannadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri laba maalin kadib duulaankii cuus weyne waxaa deegaanada dhaca bariga galgaduud ka bilowday firxadka maleeshiyaadka riddada degmooyinka wabxo galcad iyo ceeldheer ayayna hal maalin gudahood isaga baxeen maleeshiyaadka murtadiinta maleeshiyaadka murtadiintoo u firxaday dhanka magaalada muqdisho shabeellada dhexe iyo hiiraan maalinkii xigtay saddexi tobankii bishii safar sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri huwantii isugu jirtay murtadiinta iyo maraykanka ee ku soo duulay degmada ceelbuur ayaa isaga firxaday waxaana saacada kadib gudaha u galay ciidamada mujaahidiinta oo dib uga taagay raayada tawxiidka
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaaya islaamiga ee galgaduud meesha aan taaganahay waa bartamaha magaalada ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan oo naga baxshay cadowga murtadiinta ahaa ee duulaanka ku ahaa shareecada islaamka ee gudaha degmadan ku sugnaa muddada afarta maalmood ah waddadaas waa tii aadaysa dhanka dhuusamareed middaasna waa midda aadaysay dhanka iyo suuqa gaariga halkaas ka muuqda waa gaari cadibilo ah waxaa la qarxay miino ay mujaahidiinta ay ku qarxiyeen waa ujeedeen aad ayuu u baaba'ay gaarigaas awoodda qaraxa ayaa wuxuu la fuulay gurigaas saas ayuu u gubtay gaariga
toddobiyo tobankii bishii safar sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri diyaaradaha saliibiinta maraykanka ayaa duqeeyey xabsi ku yaalla deegaanka dumaaye ee wilaayada mudug halkaasoo ay ku xirnaayeen maxaabiis lagu soo qabtay dagaallo ka dhacay duleedka deegaanka wisil xabsiga ay duqeeyeen diyaaradaha maraykanka ayaa waxaa ku xidhnaa koo iyo toban maxbuus afar ka mid ah maxaabiista ayaana goobta ku dhintay halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen waxaa waxa u dhaceen habeenkii axadaad waxaad soo gelaysa maantii sabdi annagoo iska jiifna hal saac iyo bar qabarkaana nagu nagu dhacay annagoo maxaabiistiiya oo koo iyo toban nin ah saasaa nagu dhacday deegaanka dumahaye aana ku xirnayn meel layidhaah waxaa laga bilaabahayaa cabdulqaadir maxamuud caalin cabdiraxiim maxamed maxamuud iyo cali maxamed maxamuud labadaas waa wada dhalatay cabdiraxiiman iyo cali iyo nin odayaho layidhaha cabdi maxamuud culusow iyo maxamed cabdi xasan intaasi aniga markii lagu daray lixdan naas waa dhaawac cali guuleed cadde oo cali guuleed cawaale laguna magaciisa layidhah lakin cali guuleed cadde la iska yidhaah iyo xirsi maxamed kulmiyo xirsi dhaal xirsi dhaala gura la yidhaah iyo cabdulqaadir cabdi yuusuf iyo farxaan axmed yuusuf iyo axmed cabdulqaadir xasan yuusuf ina waa dhimata raggeena maxaabiista ay laba qol baa kuwa ku kala xirnayn qol lix qol lix nin baa seexaa jirdhay qolna shan nin dayd iyo barandana waa lahaa hal gantaal bay nagu soo rid halkii gantaal baa intaanaas waxna gaarsiiyey qolkii lixda nina ku jiifnay iyo aniga iyo nin kale ninkii kalena waa dhintay anigana waa dhaawacmo intaas wey labaatankii bishii safar sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri camaliyad istishhaadi ah ayaa ka dhacday degmada maxaas ee wilaayada hiiraan camaliyaddan ayaa lala beegsaday xerada ciidamada saliibiinta etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada maxaas halkaas oo deegaan u ahayd madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ka badbaaday camaliyadda balse waxaa ku halaagsamay qaar ka mid ah saraakiishiisii iyo askartii qaabilsanaa amnigiisa labiiyo labaatankii bishii safar sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali ayaa weerar ay ku xasuuqeen dad shacaba waxay ka fuliyeen deegaanka oodweyn ee dhacad duleedka degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud weerarkaas oo ku bilowday duqayn xagga cirka ah ayaa lala beegsaday qoys ka koobnaa lix ruux oo isugu jiray shan ilmo ah iyo ayeeyadooda kadib duqaynta ciidamada maraykanka ayaa ku soo degay deegaanka kuwaasoo qaatay meydadka dadkii ay xasuuqeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kulul uga hadashay dhacdadaasi war-saxaafadeedyo ay soo saareen xafiisyada siyaasadda iyo warfaafinta ayaa taliska africom dusha loogu saaray mas-uuliyadda xasuuqaasi iyadoo laga dalbaday in uu soo celiyo meydadka dadka maatida ah ee uu xasuuqay
magaceyga waxaa la dhahay firaax maxamed cilmi meeshaasa ii jiifeen ilmaha gurigaas oo buushka oo halkaas ariyaan raadsaday xaafadaan ari ka soo dayanayay muggaan ka soo laabtay intaana soo gaaray gurigii dabaa qabsaday kor iyo hoosaa laga duqeeyay iyo ciidamo lug ah ciidamadaas ilaahay subxaana watacaala ha soo qabta kuwaas waxaan rabaa ilmahayga meeshaas jiifay oo yaryarkaa in la isiiyo noloshood iyo geeridood wixii nool inaa helo ciidamada meeshaas ku soo weerareen maraykanka diyaaradaha wata iyo kuwa lugtaa dhulka ku socday waxaan rabaa in la isiiyo ciyaalkaas cadowga meeshaas ku soo weeraray shacab la ahayn xoolaaleeyan ahayn wiilasheedii meeshaas ku dhintay ilaahay inuu ii soo sahlo wixii naga qaata ilaahay subxaana watacaala ha qaatay ilaahay inuu ka soo ifiyo wixii hoatay iyo gabadha yartaadoon eedadood dhashay ilmaha habaryarteed ahaa iyo hooyo macaan nolol iyo geeri midna kuma aan hayno hadday dhintaan meydkooda in nala siiyo waa duugahaynaah hadday nool yihiin inaa wixii nool nala siiyo waa wada baabi'iyeen koray ka baaba'asheen ciid diyaaradna waa duqaysa ciidan lugana iyo u yimideen ay laayeen wixii cararay iyo wixii ooyaayo qaylihi ooyaan maqlaayay dhan waa u dhiiba tiraa maalmo kadib dhacdadaasi mujaahidiinta ayaa soo bandhigay xabaal wadareedyo lagu aasay qaar ka mida dadkii ay xasuuqeen maraykanka iyo murtadiintii la socday lix iyo labaatankii bishii safar sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaan aroornimo ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta degmada awdheegle dagaal qaatay muddo saacada kadib waxaa halyeeyada tawxiidka u suura gashay inay la wareegaan guud ahaan degmada iyo xarumaha cadowga weerarkan ayaa lagu dilay konton iyo sagaal ka mid ah ciidamada turkida hoostaga ee loogu yeero gorgor siddeed iyo labaatankii bishii safar ay sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shan hijri camaliyad istishaadi ah ayaa lala beegsaday xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taalla degmada daynile ee magaalada muqdisho camaliyadda istishaadiga ah ayaa si gaara u beegsatay ciidamada murtadiinta ee lagu soo tababaray uganda islamarkaana maamulkooda iyo maalgelintooda ay qaadatay xukuumadda riddada ah ee imaaraadka khasaaraha camaliyadda ka dhashay waa sagaal iyo toban murtad oo dhimasho ah iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil uuna ka mid ahaa sarkaalkii haystay xaruntii la weeraray sidoo kale waxaa camaliyadda ku burburay saddex ka mid ah gaadiidkii cadowga iyo kaydkii hubka ee ciidamada riddada u yaallay xarunta camaliyadda ay ka dhacday soddonkii bishii safar sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadi ah la beegsaday mas-uuliyiin saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa kooxda riddada kuwaasoo ku sugnaa deegaanka laasgacmey ee wilaayada islaamiga ah ee mudug goobta la beegsaday waxaa ku sugnaa madaxweynaha maamulka riddada galmudug murtad axmed qoorqoor iyo xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada waxaa ku bakhtiyey koo iyo toban murtad halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo afar kale waxaana ka mid ahaa xubnaha murtadiinta xilligaasi dhaawacmay murtad dhabancad oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada
meel ku qarxay marka saasaa guryo baraatooyin ay ahaayeen dee dhagax iyo wixii isku weyjaheen waa la badnaa baanaa tirin karaa dee dadkii o dhan baa joogay dadka wax gaareen hate waa warwar xagaradeedka nabar baa gaaray waa lala tacaalayaa aniguna waa lala marka xaanta waxay ka gaarin basaa haan tuulada de waa meesha wasiir bay u dhowdahay waa waa sodexna waxyar labaatan iyo shan daqiiqo loo soconayo marka waa waa arki doonaa sisigoda magaalada dhex istaago xorxay marka guryahaasa duman marka dee doonabaro iyo firiyada iyo gaalo dhulkay ka dhacayaan
isla maalinkaas soddonkii safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri saacado kadib howlgalkii laasgacamey ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaan ku qaaday saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceel helay ee duleedka magaalada dhuusamareeb halkaasoo ay saldhigyo ku lahaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ay ku jiraan kuwa maraykan ku tababaray ee loogu yeero danab weerarkaasi ayaa lagu dilay toddobaatan iyo kow askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ayaana gacanta ku dhigay hub iyo saanad ciidan iyo gaadiid dagaal iyadoo sidoo kale dagaalkaasi lagu qabtay maxaabiis ka tirsanaa cadowga
markanna bishii saddexaad ee rabiicul awal labadii bishii rabiicul awal sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaan ku qaaday kolonyo ciidamo siliibiin etoobiyaan ah oo ku sugnaa deegaanka booca banaani ee dhacduleedka rabdhuure ee wilaayada bakool ciidamadan ayaa ka yimid gudaha etoobiya waxayna ku wajahanayeen dhanka degmada waajid duulaanka ayaa lagu daafuray laba camaliyad oo istishhaadi ah oo ay fuliyeen halyayee ka tirsan guutada istishhaadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana markaasi kadib barxadda boocabanaaney ka taqadumay ciidamada mujaahidiinta oo cagta mariyey cadowga weerarkan ayay allaha fadligay ciidamada mujaahidiinta ku dileen in ka badan laba boqol oo siliibiyiin etoobiyaan ah halka ay gacanta ku dhigeen maxaabiis hub iyo gaadiid dagaal waxaan ku suganahay booca banaaney halkii ciidankii silibiyiinta ethoobiya ee huwanta ahaa ciidamada mujaahidiintu ay shalay subax ku xasmiyeen saacadan oo kale baktigooda halkaas la waray waxaa xusid mudan ismaaciilow waxaan arkayaa oo indhaygu ay qabanayaan gaadiid badan oo kamid a gaadiidkii cadowga uu ku wabeysnaa oo mujaahidiintu ay dad qabadsiiyeen sidoo kale goobta waxaa aad u daadsan baktiga ciidamadii silibiyiinta ethoobiyaanka ee duulaanka ahaa kuwaas oo goobta lagu dagaalamay aad u buuxdhaafiyey maalinkii labaad ayaa markaa mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan deegaankan sida weyn darbaaxada loogu gaarsiiyey ciidankan silibiyiinta ethoobiya waa allah mahadi allah ayaan uga shukrinaynaa nicmada uu ku galladaystay ummadiisa muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta bariga africa dhanka kale walaalka ismaaciilow ciidankii habqanka ahaa ee ku jabay dagaalkii shalay ayaa firxadkooda waxaa lagu arkayaa deegaano kala duwan oo ka tirsan dhanka xadka iyo sidoo kale dhanka wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana ciidanka isaga oo aad u niijabsan ay dadku sheegayaan in ay arkayaan kuwa laba laba u socda iyo kuwa saddex saddex u socda sidoo kale shalay waxaa jirtay ismaaciilow in dadweynaha qaarkood beelaha ansaarta ee ku nool gobolkan bakool inay si weyn uga faa'iidaysteen firxadka iyo sidoo habqanka ciidankan silibiinta etoobiyaanka ah iyaga oo hubkana ka furtay sidoo kale mujaahidiintana si weyn ugu garabsiiyey in cadowgan lasoo gabagabeeyo xaaladda waa ay degan tahay ismaaciilow wax dhibaataiyo ma jiraan waa maalinkii labaad alxamdulilah mujaahidiinta ayaa deegaanadii cadowga ay ku soo gardaroodeen gacanta ku haya toddobadii rabiicul awal sannadkii tagay kun afar boqol afartan iyo shan hijri diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa siddeed ruux oo shacab ah oo ka koobnaa laba dumar ah iyo lix carruura ku dilay duleedka magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool magaaga maylherey abdilaahi maanuur abdilaahi mayrooga tuulada buuradoy hiraabtamadee waasamaad ilaahay baraysii tuuladaan ambahi meelashagaanan doornadi ya ilaahay amarci aragdayme boa haafadii iyaalka idaydegenayan aragdayme boa gendaal gaalada aragdayme boa aragdayaka ridan mayd meylasi aragdayme boaha dhabaata ku deertay dad aragdayme boaha walaaladay iyo aragdayme boaha iyaalana dhalikumada aragday meelasi aragdayaka shahiidan dadkaasa way shalhaayena wiili isaaq axmed iyaalsi omayboa aragday xafse dheeraay aragday mayboa sheeg isaaq oo todoba sano jir e asma sheeg isaaq oo shan jir e fatxiyo sheeg isaaq oo afar jir e jawaahir oo sida sano iyo barjarta iyo aragday seynab cabdulaahi toban iyo afar sano jarta iyo ayeeyadeed aragday mayboa leeraay aragday mayboa fahma ibrahim leeraay iyo jawaari ardayme bua arday gabartian ingarayti leeraay yaa ardayme bua meelase hiraabta kashahiiden dhabaatadaasana deerti idiina ardayme buaha burburti mootana meeli inyaali iyo wali arday idahayan ardayme bua meelasa ardayme bua dhabaatadaasiniika ka deerti xaaladii jartoosaase saddex iyo tobankii bishii rabiicul awal sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri laba camaliyad oo istishhaadi ah ayaa lagu weeraray xarunta madaxtooyada riddada ee magaalada dhuusamareeb oo xilligaas uu deganaa madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan guurguurte inkastoo xasan sheekh maxamuud uu ka badbaaday camaliyadda haddana waxaa ku halaagsamay lix iyo toban murteed kuwaasoo u badan waxaa loogu yeero ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda riddada ah afar iyo tobankii rabiicul awal sannadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri camaliyad istishaadi ah ayaa lala beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta taasoo ku taalla agagaarka xaruntii hore ee baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho goobta ay camaliyaddu ka dhacday waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan sirdoonka riddada iyo kuwa ciidanka waxaana jira khasaare lixaad leh oo soo gaaray cadowgii la beegsaday camaliyaddaas ayaa galaafatay nolosha kow iyo toban murtad iyo dhaawaca siddeed iyo toban kale
sagaal iyo tobankii bishii rabiicul awal sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaalla dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay deegaanka gaadaay ee duleedka magaalada wisil dagaalka ayaa murtadiinta looga dilay konton iyo siddeed murtad iyadoona mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen afar ka mid a gaadiidka tiknikada ee uu cadowgu watay labii labaatankii bishii rabiicul awal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaa dhacay mid ka mid a howlgalladii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado maamulka gumaystaha yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulka filistiin isla markaana saamayn ku yeeshay dunida oo idil waa howlgalkii duufaanta al aksa ama toddobadii oktoobar ee ay muqaawamadu ku burburiyeen saldhigyadii ciidanka gumaystaha yuhuudda uu ku lahaa qidaaca khaza ayna ku soo qafaasheen boqolaal yahuud ah shan iyo labaatankii bishii rabiicul awal sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri diyaaradaha maraykanka ayaa duqeemo wuxuushnimo ah ka geystay magaalooyinka bu'aale jilib iyo saakow ee wilaayada jubbada dhexe duqeymahan ayaa gebi ahaanba lala beegsaday goobo waxbarasho xarumo ganacsi iyo guryo shacab ay deggan yihiin duqeynta jilib waxaa ku shahiiday mid ka mid ah shaqaalaha ka howlgelaya shirkadda korontada jeesko waxaana sidoo kale gebi ahaanba burburay qalabkii ay ku howlgelaysay shirkadda iyadoo sidoo kale duqeynta ay ku dhaawacmeen toban ruux oo kale oo ay ku jiraan carruur
xasbuna allah wanicma alwakiil saacaddu waa siddeed saac iyo qadar daqiiqo oo habeennimo sida loogu bartay diyaaradaha dowladda saliibiyadda ee cadowtooyana u qaba dadka muslimiinta ah ayaa caawo waxa ay duqeemo culus oo cadowtooye ah ka geysteen magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka hadda waxaan ku sugannahay mid ka mid ah goobihii ay sida arxandarrada u duqeeyeen waana halka loo yaqaano xarunta shirkadda ee magaalada jilib
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam xalay abaari toddoba saac bar ayaa duqeyn ku dhacday xarunta korontada jeesko laba nin baa ku jirtay nin ilaahay waa ka badbaadiyey ninkii kalena saa u raadinayna meydkiisa haddaan helnay insha allahu tacala hadda aasayna intaa gubashaa socotay waa la geli waa xarunta haddaa la galay meydkiina haddaan soo helnay ninka marka meesha ku shiiday magacii inoo sheeg ibraahim ibraahim maxamed ibraahim nuur allah shaqaalaha shirkaddu ka mid ahaa waxay naga dhigan tahay arrin aad u foolxun waaye oo bini'aadinimadan aan ku ficnaan muslimnima isla hadda bini'aadinimada kuma ficno yaa idiin duqay marka cidda idiin duqayso diyaaradaana duqay maraykanaa iyo daroonasaana duqaysana
soddonkii bishii rabiicul awal sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina ku qaaday laba xero oo ku yaallay deegaanka barujeed ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaasoo ay ku sugnaayeen haraadiga cadowgii murtadiinta ahaa ee lagu jebiyey dagaaladii ashahadalla dirirka ahaa ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ay ku soo qaadeen deegaannada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaalla bariga wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiinta allah fadligii dagaal kooban kadib waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen labadii saldhig ee ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka barujeed waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiray khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi dhimashada lixdan iyo kow murtad oo ay ku jiraan saraakiil sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen lix ka mid a gaadiidkii cadowga kuwaasoo ay ku jiraan kuwa tiknikada loo yaqaano iyo gaadiidka ciidamada lagu daabulo markan bishii afaraad ee rabiicu thaani lixdii bishaas sannadkii tegey kun afar boqol shan iyo afartankii hijri camaliyad istishaadi ah ayaa lagu beegsaday xero maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxaa deganaa maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka kooxda riddada iyo maleeshiyaad ka taabacsan imaaraadka ee lagu soo tababaray dalka uganda khasaaraha camaliyadda ka dhashay waa sagaal iyo afartan murtad oo dhimasho ah iyo dhaawaca intaas ka sii badan kuwaasoo isugu jiray askar iyo saraakiil sidoo kale waxaa camaliyadda ku burburay gebi ahaanba xaruntii uu bartilmaameedku ahaa iyadoo halkaas ay sidoo kale ku gubteen hub iyo gaadiid uu lahaa cadowga sagaalkii bishii rabiicu thaani sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shantii hijri diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa duqaymo wuxuushnimoa ka geystay degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe duqayntaas ayaa waxaa ku shahiiday wiil yar oo hal sanno jir ah iyo hooyadii sidoo kale duqaymaha ayaa burburiyey guryo ay dad shacaba leeyihiin iyo madaraso ay carruurta wax ku barato waxaa lagu yidhaahdaa cabdikariin cabdiqaadir cabdiqeer caawa waxaa waaye madfac ayaa u dhacay gurigeyga markaste waxaa iga shahiiday wiil ayaa iga shahiiday wiil kale dhaawac ayaa gaaray saddexaas ruux labana dhaawacay gaartay midna waa iga shahiiday wiilka kaa shahiiday waa meeqa jir waa afar bilood jira afar bilood afar bilood bis haa waa gartay cunur oo saqiir ah waxaa loo beegsaday inaan islaam nahay oo muslimiin aan nahay saa darteeda ayay ay u beegsanayaan gaalada tobankii bishii rabiicu thaani sannadkii tegay kun afar boqol shan iyo afartankii hijri dagaallo lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay dureedyada buulaburde iyo halgan ee wilaayada hiiraan waxaana dagaalada lagu dilay kow iyo toban murtad iyadoo lagu dhaawacay lix iyo toban kale sidoo kale laba askari ayaa nolosha lagu soo qabtay intii uu dagaalka socday mujaahidiinta ayaana soo qhaniimaystay hub gaadiid rasaas iyo saanad ciidan lixii labaatankii bishii rabiicu thaani sannadkii tegey kun afar boqol afartan iyo shan hijri xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay guddiga maaraynta fatahaadaha iyo daadadkoo loo igmaday inay maareeyaan fatahaadihii iyo daadadkii xoogganaa ee ku dhuftay waddanka xilligii dayrta sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa kelimad uu jeediyey xilliga ku iclaamiyey dhisitaanka guddigaas oo allaah fadligii qabtay howlo waaweyn oo lagu gurmaday bulshadii ku saamoobay fatahaadaha haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa mas-uuliyadda ka saaran dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan wilaayaadka dalka waxay iclaaminaysaa in sare loo qaadayo dadaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka ee looga hortegayey fatahaadaha la filayey inay ku iman doonaan dhulka webiyada ah iyo toogaga ay biyuhu maraan sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa lajno ama guddi loo xil saaray inuu si gaar ah uga howlgalo maaraynta fatahaadaha socda iyo kuwa la filayo intaba guddigaas maaraynta fatahaadaha ayaa ka kooban xubno isugu jira culummo aqoon-yahanno nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta guddigaas waxaa mas-uul u ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana xubno ka ah walaalaha ay ka midka yihiin sheekh xasan yacquub cali sheekh maxamed balle iyo nabadoon ibraahim shaacirulislaam waxaan allah subxaanah wa tacaala uga baryaynaa inuu u fudeeyo howsha culus ee loo xil saaray waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan wilaayaadka islaamiga ah inay lajnadaas si wanaagsan ula shaqeeyaan una fududeeyaan sida ay mas-uuliyaddaas weyn ee la saaray si wanaagsan ugu gudan lahaayeen sidoo kale dhammaan qaybaha bulshada meel walba ay joogaan waxaan kula dardaarmaynaa inay guddigaas la shaqeeyaan una dheganuglaadaan si aan u badbaadinno dadka walaalaheen ah ee ay fatahaadaha iyo daadadku saameeyeen
أبشر بأسد للمنايا عاشقينا يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبينا وللأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومن وهجاج دجيستيال جودهان intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جواب